bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wasalatu salamu calaa rasuulilah waxaan halkan ka salaamayaa madaxda kala duwan oo runtii wasaaradaha hay-adaha iyo jaamacadaha iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha bahda saxaafadda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu bacad taxiya shirkan aan maanta halkaan aan u fadhino ciwaankiisa waxa uu daaran yahay la qabsiga isbeddelka cimilada ayuu shirkan daaran yahay dadka halkan fadhiyana afka qalaad waxaa lagu yihahda waa engagement stakeholders for climate change adaptation and mitigation marka qof waliba halkan fadhiyo waxaan ugu talagalnay shirkan wasaaradda runtii ay soo qaban qaabisay iyo bahwadaagteeda hay-adda u n d b ay sabood garanayso waxaan rajaynayaa marka shirkan inuu ka soo bixi doono qodobo wax ko-ool ah sidii laga wada qayb qaadan lahaa qof waliba mas-uuliyadda saaran oo u gudan lahaa waxaa loo yaqaano maalmahan dambe waxaa jira waxa loo yaqaano impact of climate change ama isbeddelka cimilada isbeddelka cimilada saan wada ogsoonnahay dhammaantanne indhahannaga ayaan ku aragnay dhibaatadii dhacday ee daadadkii soo rogmaday ee keentay beerihii oo meesha ka baxay xoolihii abaarihii frequensiga ahaa ee daadadka ka horreeyey ee jiray hadda aan joogno oo maanta ah roobka da-ay laftirkeeda xilliga oo isbedelay waxaasoo dhan waa isbedelka cimilada hadduu isbedel yimaado marka waxaa loo baahan yahay wadiiqadii lagula qabsan lahaa in la helo hadduu kuleel yimaado kuleelku inaan gacmaha isa saarano guryaha ku xaronna maaha cadceedaa jirta iyo isbedelka dhaca iyo hanfida waa ina haddana aan la nimaana wadiiqadii iyo dariiqadii aan kula noolaan lahayn hadduu qabow yimaado waa inaan helnaa istraatiijiyadii iyo wadiiqadii aan u mari lahayn tusaale ahaan haddii maanta uu yimaado qabow magaalada qof waliba annaga naga mida waa inuu noloshiisii haddana sidii caadiga aha uu dabaran lahaa haddana waa inuu ku dadaalaa saas daraaddeed dhammaan marka hay-adaha halkan fadhiya ee ka soo qaybgalay shirkan maanta qiimaha badan runtii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo hay-adda u n d b ay maarata ay baakaraynayso wuxuu daaran yahay isbeddelka cimilada sidii aan la qabsan lahayn inaan ka wada tashanno hay-ad waliba ee halkan fadhido rool bay leedahay agency kasta ee wasaarad ka socda ama hay-ad international ama local ka socda ee halkan fadhiyo rool noocee ayuu ku leeyahay isbeddelka cimilada ee yimid sidee aan oola qabsan lahayn intaa buu shirka daaran yahay waxaa inoo fadhido khubaro kala duwan oo runtii ka kala yimid wasaaradaha qaybahooda kala duwan iyo hay-adaha maxalliga kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha qof waliba oo halkan fadhiyana waxaan ku salaamayaa mar kale masabka iyo magaca uu leeyahay ayaan ku salaamayaa shirka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu ka soo bixi doono wax ummadda halkan fadhido iyo ummadda soo socota iyo kuwa ka dambeeya generationkaba anfici doono inuu shirkan ka soo baxa ayaan rajaynayaa waxaan idin dardaarmayaa qof waliba annaga naga mid ah mas-uuliyadda uu leeyahay inuu guto una guto sidii ugu fiican ee ummadda soomaaliyeed looga badbaadin lahaa khataraha isbeddelka cimilada ay leedahay waxaan rabaa marka insha allahu tacaala khubarada ayaan oga bixi doonaa iyo tiimka kala duwan ee wasaaradda iyo qaybaha kala duwan ee runtii kasoo qaybgalay ee jaamacadaha iyo wasaaradaha iyo hay-adaha gaarka intaba waxaan idin leenahay soo dhowaada shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii soo socday kii ugu qiimaha badnaa inuu noqdaan rajaynaa weliba maxaa yeelay fursadda maanta waxaan u haysanaa hay-ad kaste inay istraatiijiyadda iyadu ay leedahay oo ugu talagasho isbeddelka cimilada inay qayb kaga noqoto inayna la wadaagto qof waliba halkan fadhiyo wuxuu xambaarsan yahay ideology ama cilmi ku saabsan isbeddelkan cimilada ee yimid sidii lagaga bixi karo so marka inaad fikradahaas isdhaafsataan aan isdhaafsanno dhammaan khubarada kadibna outcomeka shirka ka soo baxana waxaan la wadaagi doonaa mediaha iyo meel kasta oo maarata looga baahan yahay waxaan rajaynayaa shirkii si official ayuu noogu furan yahay madaxdana waxaan leeyahay waqtigiinana ilahi subxana wataala miisaanka xasanadka idinkugu daro aan ka faa'idaysana shirka hadduu ilaa idmo aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu